إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد kelmadda aynu odhanaynaa waxay ku saabsan tahay mawduuca maalmahan baa ku soo noqnoqonayay saxaafadda iyo warbaahinta qarbiga ee kala duwan hadday tahay mid la qoro iyo hadday tahay mid markaa laga hadlo iyo hadday tahay mid muuqaala dirkaba ku soo noqnoqonaysay oo ah nebigeenna sala allahu calayhi wasalam cayda iyo nusqaanta ay markaa u nisbaynayaan ee ay xadgudub ay ku xadgudbayaan ay kula kacayaan arrinta noocaasi ah marka ugu horreyn waxaynu tilmaamaynaa nebiga sala allahu calayhi wasalam maqaamka uu ku leeyahay dadka ahlul iimaanka ah ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka uu abuuray dhammaantoodba inuu yahay ka maxabbadiisu iyo kalgacalkiisu uu ugu weyn yahay qalbigooda oo cid kaga weyne aanay jirin ilaahay subxaana wa tacaala makhluuquu abuuray siday u dhan yihiin xitaa shaksiga naftiisa kulay ku tahay nebiga sala allahu alayh wasalam maxabbadiisa ayaa qalbigiisa kaga weyn sidaa aawadeed buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin mid idinka idinka mid ah iimaanka waajibka ah ee marka alleh uu ka rabo lagama helin ilamaa uu aan ahaanayo anigu mid looga kalgacal badan yahay ubadkiisa iyo waalidkii iyo naftiisa iyo cid kastaba bimacnaa ilaa aan ahaanayo oo khalqiga oo dhan hadday tahay weladkiisa iyo waalidkiisa iyo dadka oo dhanba ilaa aan markaa aniga u iga jeclaanayo cabdillaahi ibnu hishaam xadiiska bukhaariga waxa uu tilmaamayaa iyadoo uu nebiga la socdo sala allahu alayh wasalam oo nebigu cumar ibnu khadaab uu gacanta hayo in cumar ibnu khadaab ku yidhi rasuulkii allow sala allahu alayh wasalam wax kasta markaa adiga ayaan kaa jeclahay naftayda wixii aan ka ahayn adiga ayaan kaaga kalgacal roona nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa waladii nafsii biyaddi xataa akuuna axabba ilayka min nafsik maya allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye ilaa aan ka noqonayo xitaa naftaada mid markaa looga kalgacal badan yahay yacnii arrintii saxda ahayd ma aad marine abadan taasi mid suuragala ma ah marka waxa uu ku jawaabay cumar ibnu khadaab iminka wallaahi ee naftaydana xitaa adaan kaa jecla nebigu waxa uu ku yidhi al'aana yaa cumar hadda ayaad cumarow sida xaafid ibnu xajarba fatxulbaariga ku odhanayo aada ku hadashay wixii waajibka kugu ahaa haddaad ku hadashay yacnii ilaa heerkaasi ayay gaadhsiisan tahay maxabadda nebigu sala allahu alayh wasalam qofku naftiisa xitaa kulay ku tahay inuu rasuulka ka jeclaado sala allahu alayh wasalam saxaabaduna arrintaa iyadaa way dabaqeen oo siday tahay bay u dabaqeen waxay ahaayeen kuwo dhib kasta oo soo gaadhaya naftooda kula dadaalayay inaanu nebiga gaadhin ilaamaa sacad ibnu mucaad maalintii waxa weeyaan beder ee ciidankii aan lagu talagelin ay la kulmeen iyagoo oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ah uu lahaa nebiga ilaahay waan cariish kuu samayno waxa weeyaan sida siirada macruufku ah cariish aan kuu samayno marka rukuubkaagana aan kuu diyaarino dagaalka ha soo gelin hadday ta xuni ahaato oo meesha nala jebiyo waxa weeyaan madiina u carar waayo saxaabada aad nu xaggaa kaga nimi kaagama difaac roonin ee waanay ogeynun inaad dagaal la kulmayso hawshunbaa sikeedisaa ku timiye sidaanu kuu jecelnahay bay bimacnaa kuu jecel yihiin kuuna difaacayaan sidaanu kuu difaacayna si la mid ah marka adigu dagaalka ha gelin hadday ta xuni timaado haddaanu guulaysannana dee macnaa waa ti aynu u baahnayn oo aan arrintu kolleyba adigu bal halkaa dambe hawsha ka eeg waxaad arkaysaa dhib kasta oo iyaga waxa weeye naftoodu ay u bandhigmayso inaanay nebiga la ogolayn sala allahu alay wasalam inay soo gaadho intay awoodi karayaan marka sidaasi bay ahaayeen kuwo waxa weeye naftooda iyo nebiga marka la isbarbar dhigo naftoodu dambaynaysoo nebiga hormarinaya sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay nicmo uu alla siiyo bani aadamka nicmada ugu weyni waa nicmatu lislaam waa in ilaahay subxaana wa tacaala gaalnimo kaa badbaadiyo dariiqa xaqa ana ku raaciyo taana waxa ay markaa inoo soo martay waddadiisa waa nebiga sala allahu alayh wasalam nicmo la arko ta ugu weyni waddada nebigay inoo soo martay sala allahu alayh wasalam oo ah waxaynu ugu jecelnahay inaynu hello oo uu dariiqaa inoo tilmaamo oo ah rabbi raalli noqodkiisa iyo alle inuu jannadiisa inagu manaysado subxaanahu wa tacaala iyo waxaynu necabnahay ta ugu fog oo ah rabbi inuu inoo cadhoodo ciqaabkiisana uu markaa waxa weeya inagaga aarguto nebigu sala allahu alayh wasalam taynu kaga badbaadayno ka inoo tilmaamay wey sidaasi ayuu ku mutaystay waxa weeyaan kalgacal xoog badan inuu helo maadaamoo kalgacalka la jeclaanaya ay tahay allihii soo diray dhammaystirtanka kalgacalkiisa la dhammaystirayo ee waxa weeye marka aynu isaga daraaddii aynu u jeclaanayno waxa weeyaan marka ay waddadeedii tahay marka runtii nebiga sala allahu alayh wasalam maxabada iyo maqaamkaa qalbigeenna ku leh ayay gaalo dhayalsi ay dhayalsanayso xaqa uu la yimi ee islaamnimadka iyo ilaahii soo diray subxaanahu wa tacaala oo ay ahayd inay rasuulkiisa u tixgeliyaan dhayalsi ay dhayalsanayaan iyo muslimiinta ay ahayd rasuulkooda inay difaacaan quurhsi ay quurhsanayaan oo dhayalsanayaan iyo waxa weeyaan xaqa quurhsi ay quurhsanayaan ayay nebiga sala allahu alayh wasalam ku jeesjeesayaan oo si waxa weeyaan aan habboonayn ay leeyihiin waa xoriyatu lqowl wax allaaliya wixii ay doonaan ay samaynayaan iyaga haddii kelmad wax ka sheegaysa lagu kacana ay odhanayaan qofkani waxa uu ku kacay wax nacayb abuuraya waana argagixiso oo heerkay doonaan ay ku xadgudbayaan nebiga sala allahu alayh wasalam marka si la doono loogu xadgudbana ay odhanayaan waa xoriyatu lqowl cidda waxa weeye wax ka sheegtaana khaldan marka runtii waa quurhsi ay markaa muslimiinta iyo xaqa rasuulka lala soo diray iyo rasuulka laftiisa sala allahu alayh wasalam iyo ilaahii soo diray dirkaba ay waxa weeyaan aanay xaq dhowrayn ay ku xadgudbayaan marka ay sidaa tahay waxaa inala gudboon hortu marka ugu horeeya rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam maxabada uu mudan yahay in quluubteenna laga helo oo aynu qowlkiisa wax kasta ka hormarino iyo sunnadiisa nebiga sala allahu alayh wasalam oo xaqaa uu inoola yimi aynu difaacno oo waxa weeye marka la soo qaado aynu ku sallino sala allahu alayh wasalam oo ixtiraamkiisu markaa qalbigeenna uu ku weynaado saxaabadiisii sharafta badnayd iyo kuwii sidaa u difaacayna qalbigeenna aynu ku weynino iyo cid kasta oo muslimiin ah oo dariiqiisa raacaysa taasi waa mid weyn waxaa kaloo meesha markaa taalla in waxa weeye gaalada sidaa rasuulkeenna u necab waxa weeyaan weliba inta carabkooda ka daahirtay intay quluubta ku qarsanayaan baa ka badan kuwaasina inaynu u aragno cadowgeenna koobaad inay yihiin oo waxa weeyaan quluubteenna maqaam sharafeed marnaba aanay ku yeelan ee ay noqdaan kuwo alla dulleeyey oo sidooda u dullaysan ciqaab iyo naarna alla ku abaalin doono hadday sidaa ku dhintaan allana wuxuu qur'aanka inoogu tilmaamay قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
aynuna ogaanno cid kasta oo nebiga sala allahu alayh wasalam ku xadgudubta sharaftiisa hadduu qof muslima yahayna biijmaaci lmuslimiin waa gaal waxaynuna ognahay maanta innaga dhexdeenna kuwii muslimiinta sheeganayey siday doonaan inay caayaan lagana yaabo cid ummaddan u waayeeloo cimaamadda u sidataa in waxa weeye haddii qofkaa hadhow ama waxadguduba cid kale ay istaado difaac nebiga sala allahu alayh wasalam oo jidhkiisa wuxuu u soo gaadhaan ama xitaa hadalba wax lagu yidhaahdo war maxaad saa u leedahay la yidhaahdo diinta miyaad ka xigtaa maxaa kaa galay cid waxa weeyaan sharaf iyo aqoon loo tuhmaya ay sidaa u hadasho bal wakhtiyo badan dumarku marka uu ninku diinta caayo ay yahdaan ninkii waxa weeyaan diintuu caayay ama nebigu caayay haweenaydu taado ninkii aanu isqabnay ee markaa aan xaaska u ahaa in la yidhaahdo naa diinta waxba kaama geline adiga muxuu xadgudub kugu hayaa wakhtiyo badan bay dhacdaa marka runtii waa aafada jirta ee u baahan inaynu ka xorowno oo aynu garanno waxa weeyaan nebiga sala allahu alayh wasalam xadgudubka lagu xadgudbayaa gaalnimo halka ugu dambaysa inay tahay shaksigaasina uu waajibsanayo in la dilo oo markaa uu markaa yahay xadkiisu dil xitaa hadduu toobad keeno cala saxiix kama dhacayso dilku hadduu xitaa toobad keeno dilku ka dhici maayo ee waxay noqonaysaa in la yidhaahdo toobadda xagga alle la qabo alle haddaad toobad dhaba toobad keentay wuu kaa aqbalaya oo toobadda kuma diidanin laakiin dembigaad ku dhacday waa dil marlayba marlayba waa ku dilaynaa marlayba ninka nebiga caaya sala allahu alayh wasalam waa dil gaalnimada kale wuu ka duwan yahay iyadoo gaalnimada kaleba aan la dhayalsanayn misna gaalnimada kale waxay ku dhacaysaa dilkeedu toobadda qofku toobad keeno laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam cayda la caayo gaalnimo ahi xitaa toobadkeen qofku soo noqdo qofkaa muslimkaa dilkiisu ku dhici maayo gaaladana ahlulcilmiga in badanna ijmaac waa ku xikaayoodeen dilkooda iyo waxa weeye inuu xarbi noqonayo ahlulcilmiga qaarkoodna calaa qowli jumhuur bay ka dhigeen ahlulcilmiga inta badani dariiqa ay ku tageen inay tahay marka iyaguna waxay noqonayaan kuwo xarbiyiin ah oo ilaahayna subxaana wa tacaala uu ka aargudan doono sida waxa weeyaan sunantiisa lagu yaqaano kuwo badan oo nebiga sala allahu alayh wasalam ku xadgudbay ama dhulku ha soo tufo oo waxa weeya markastoo la aasaba ha ku dhacdo ama siyaabo kale ciqaabaad ha ugu dhaceene in badan bay markaa taariikhdu dawintay cid ambiyada ku xadgudubtay nebiga sala allahu alayh wasalam siiba nebiga in waxa weeyaan ciqaab gaara adduunyada loogu soo dedejiyey ilaahayna waxaynu u weydiinaynaa kuwaa waxa weeye nebiga ku xadgudbaya oo faransiisku ugu horeeyo oo cadaawadda islaamka weligiiba lagu yaqaanay taariikhda islaamka marka la akriyo waxa weeyaan weligiiba taariikhda waa waa lagu yaqaanay cadaawadda islaamka inuu noocaa u sameeyo weliba ilbaxnimadana waa kuwii ugu horreeyey oo duwalkii kacaanka ee ka dhashay yurub dowladdii ugu horreysay kacaanka heshay siiba yurub tan galbeediyo isaga ayuu ahaa kacaanadii ugu horreeyey ee ka dhashay isagay ka dhasheen maadaamuu markaa cadaawaddii islaamka ay muujisteen gaalana ay ku garab siiso yuhuudi ugu horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa in ilaahay uu ka aarguto oo nebigiisa sala allahu alayh wasalam alla u aaro maadaama aan muslimiintu maanta awooday ugu aarta haynin oo waxa weeyaan dacfi iyo ay ku dhacday kala tag ay dhexdoodii kala tafaraaruqeen ilaahay waxaynu u weydiinaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala mulkigooda uu baabi'iyo oo dacfiga iyo taagdarrada u soo dedejiyo muslimiintana cizigoodii iyo sharaftii uu soo celiyo gaaladuna meelay joogtaba yuhuud iyo maraykan iyo reer yurub iyo gaal kasta oo waxa weeyaan garab istaagaya ama afrikaan ha noqdo ama meeshuu doonayaba ha jooge oo nebiga sala allahu alayh wasalam cirdigiisa ku xadgudbaya in ilaahay nebigiisa u aargudo oo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab aanay ka soo kicin oo taariikhdu markaa ay dawinto ilaahay ku rido ayaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiinaynaa waxaa kalaan ikhwaani tilmaami lahaa waxaa jirta iyaga laftoodu markii nebiga lagu xadgudbay sala allahu alayh wasalam qaabkaa foosha xun leh dad iyaga laftooduna dhinac kale ka istaagaya oo mukhaalafo kale oo sharci ah ku dhacaya oo odhanaya gaalo halkii lagu arkaba ha la laayo ama waxa weeyaan ha la ysku qarxiyo iyo wax la mid ah taa lafteeda waxaynu tilmaamaynaa inaanay arrintaasi sax ahayn waxaanaad ogaataa cisiga iyo sharafta waxa lagu helayaa dariiqii nebigoo la raaco sala allahu alayh wasalam allana wuxuu qur'aanka inoogu tilmaamay من كان يريد العزة فلله العزة جميعا qofkii waxa weeyaan sharaf iyo cizi iyo wanaag doonayo cizi iyo wanaag siduu u dhan yahay alla haya cid kaloo uu gacantiisa ku jiraa ma jiro gaal gacantiisa kuma jiro dariiq khaldanoo aad cadhocadho u marto adiguna aad dhowr kurta ka gurto kuma jiro cizigu alle ayuu gacantiisa ku jiraa allana wuxuu qur'aanka inoogu tilmaamay ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
ciziga allah iska leh rasuulkiisaa iska leh mu'miniintaa iska leh munaafiqiintuse ma garanayaan marka runtii waxaan tilmaami lahaa cizigu wuxuu inoogu soo noqonayaa waa dariiqii ay ku heleen qeybteennii hore ee saxaabada iyo salafkii ummaddan ee dariiqii wanaagsanaa raacay dariiqay ciziga ku heleen dariiqaan ahayn ku heli mayno cadhcadho aynu cid ku layno ku heli mayno waxaynu ku helaynaa inaynu dariiqadii ay saxaabadu mareen aynu marno oo ah diinta innagu inaynu dhulka ka qaadno diinta inaynu inagu isku dayno nafteenna inaynu ku dabaqno iyo ehelkeenna oo diintu waxa weeyaan ta wax xukumaysae soconaysa ay noqoto markay diintu taa noqoto ayaynu gaalna ka libaysanaynaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa inoo tilmaamay in ummaduhu isugu keen yeedhan doonaan sida ay dadku cuntada cunayaa cuntada isugu yeedhaan markii la yidhi rasuulkii allow miyaanu yarnahay maya buu yidhi maanta muslimiintu hal bilyan waa ka badan yihin lix bilyan iyo dheeraadka lagu sheego caalamka muslimiintu shan meelood meel ahaan waa ka badan yihin sida ay tilmaamaan kuwa wax markaa tilmaamaa marka waxa weeyaan tiro yaraani inama hayso technolojiyad xumana inama hayse wax badan gacmaheenna waa ku jiraa oo duwalka qaarkood baa nucliyarki gacantooda ku jira dhaqaalana hadalkiisaba daa dhaqaalo la-aan inama hayso laakiin waxaad ogaanaysaa waxaan oo dhani aynu tiltilmaamaynaa waa kaalmaysi loo kaalmaysto nolosha dhabta ah ee diinta ku dhisan waa kaalmaysi maadaamay sidaa tahay nebigu wuxuu inoo tilmaamay sala allahu alayh wasalam in waxa weeyaan misna gaaladu inagu soo dhiiran doonto quluubtooda laga saari doono haybaysiga inaga haybaysanaya inana quluubteenna rucbi iyo argagax lagu tuuri doono markii la weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam maxaa rucbigaasi yahay iyo markaa dulligaana fuulayaa waxa uu tilmaamay lixubbikum addunya wa karaahiyat lmowt waa adduunye jacayl adduunkaa ka daba dhacaysaa qof kastaaba maal siduu u kordhin lahaa unbuu ka fikerayaa geerina waa nacaysaa bimacnaa diintu siday ahayd uguma shaqaynaysaa diintii isu taagi maysaana adduunya ka daba dhacaysa xadiiska iyo xadiiska cabdillahi bni cumar isku waddun bay marayaan ee nebigu uu tilmaamayo sala allahu alayh wasalam idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarci salada allahu dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum uu tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam marka waxa weeye beeca nooca ribada ah ribooyinka iyo beecyada aan sharciga ahayn aa ku warwareegtaan ee aa wax ku kala iibsataan ciinada ee waxa weeyaan aad lo-da dabada laankeeda ku dhigtaan ee bimacnaa aa xoolihiina iska raacataan wa radiitum bizarci beerahana aa ku raalli noqotaan bimacnaa adduunyo isaga ka daba dhacdaan oo qofkii maantaba wuxuu ku fekerayaa adduunyo noqoto jihaadkiina aa ka tagtaan waxa weeyaan alla wuxuu idinku ridayaa dulli aan sinaba idinka zuulaynin ilama aad diintiinni u noqonaysaa lama odhan ilamaa jihaadkii u noqonaysaan waayo jihaadku waa qayb ka mida diinta waar diintiinaba si dhaba ilaaha ugu noqonaysaan waayo waxyaabaha hore ee ribooyinka a ku dhaqmayseen iyo adduunyada a ka daba dhacdeen laftiidu waa diintii oo a ka weecateen ee jihaad oo qura lagama tegin marka waxaa la yidhi ilaa aad diintiinni u noqotaan oo diintu siday tahay ugu dhaqantaan dulligaas idinka bixi maayo marka xaqiiqatan muslimiinta dulliga haystaa kama baxayo kana zuuli maayo gaalana inay sidaa ugu soo dhiirato ka bixi mayso ilaa ay diintooda muslimiintu u noqdaan gaaladan ay dabagelayaane ciziga moodeenna ay ka hadhaan ciziga dimuqraadiyad iyo doorashooyin la galo lagama helayo belawati laga qaada inaan laga helayn lagana heli maayo wax aan jihaad ahaynoo jihaad lagu sheego marba dadka meel lagu ifsaadiyo kurta lagaga guro midna laga heli maayo labaduba waa dhalanteed waxaa ciziga iyo sharafta laga helayaa in loo noqdo dariiqii nebigu sala allahu alayh wasalam inoo jeexay ee ummaddan qeybteedii hore mareen taasi baa laga helaya marka dadka ku dhawaaqaya iminkana dib ha laysugu qarxiyo faransiis iyo meel daran ama gaalo meel la arkaba ha lagu laayo ama kuwa waxaan sameeyey si yar ha loo dilo arrintaasi arrin saxa maaha nimankaa in lala jihaadaa waajib sharciya bay ahayd laakiin yaa la jihaadaya mee imaamkii ina hogaamin lahaa muslimiintii sawto kala tagtay iyada dhexdeedii isku noqotay maaha waxaa loo baahan yahay muslimiinta in la dhiso ilaahayna cisiga iyo sharafta ha u soo celiyo muslimiin kala tafaraaraqsanoo iyadu boqonta isjaraysaa gaal iska celin kari mayso wixii marba lagu sameeyaana carin uun bay noqonayaan haddaana iyagu kusoo weerarinoo sidooda aanad isaga difaacayn beledkoodii inaad ku doonato marba wax ku tuurtuurtaa wax faa'iida ku jirtaa ma jirto waxaa muhim ah inaynu inagu nafteenna diinta ku dhisno oo aynu diinta ku dhaqanno kadibna gaalo aynu iska celinno nebigeennana sala allahu alayh wasalam aynu u gargaarno laakiin sidan aynu ku jirnaa si gaal inaga celinaysa maaha ilaahayna subxaana wa tacaala cisiga iyo sharafta muslimiinta allah usoo celiyo gaalana meelay joogtaba alla ha jebiyo weliba kuwaa nebiga ku xadgudbay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aargoosto ilaahay waxaynu u weydiinaynaa ciqaab degdeg ah oo gaala meelay joogtaba ay dareemaan in ilaahay subxaana wa tacaala nebigaa sala allahu alayh wasalam ay ku xadgudbayaane marba shaydaan ay sawireen ku sheegayaan in waxa weeye ilaahay ka aarguto ciqaabkiisana mariyo muslimiintana dariiqa ugu toosan ilaahay uu ku hanuuniyo isuna soo ururiyo way kala tafaraaruqeene ilahay xaqa isugu soo ururiyo intaasi ayaan kusoo koobaya wallahu subxaanahu wa tacala aclam